alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllahu عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi wصaxbih wslama tasliima kahiira baab اlaymaan hada kani baabu bayaani axkaami اlaymaan dhaaraha axkaamtooda caddayntii la caddeynaya buu baabyahy alaymaan waa jamcu yamiin alyamiin asal ahaan waa gacanta midig waxaa markaa dhaarta qasam iyo xalif iyo magacyadaa waa leedahay wakadalika alilaa waxaa yamiin loo yidhi liannahum kaanuu idaa taxaalafuu yaakhuduu kullu waaxidin minhum biyadi saaxibi markay isdhaarsanayaan mid waliba ka kale gacanta ayuu dhiibi jiray wakadalika gacantii midig waa la isticmaalayaa waxaa loo isticmaalayaa lilishaarati ila almaxluufi calayhi si loo tilmaamo shayga markaa lagu dhaaranayo ee qofku inuu isagu markaa leeyahay tusaale ahaan uu ku dhaaranayo dhaartu markaa waa taakiidu bidikri ismi اllahi tacaala w sifati min sifaatih waa adkeyn war ama arin lagu adkeeyo sheegis la sheegay magac magacyada ilaahay ka mida ama sifo kamida sifaatka ilaahay subxaana wa tacaala maadiyan kaana mustaqbalan arrinkaasi mid tegey ha noqdo mid soo socda nafyan aw ihbaatan sugis ama diidmo mumkinan aw mumtanican wax suurtooba ama waxaan suurtoobin saadiqa am kaadiba dhaartu ama run ha noqoto ama been ha noqoto maca alcilmi bilxaal aw iljahli bihi qofku waxaanu ku dhaaranayaa sidaa inuu yahay ogaado amaba se jahli ha kaga sugnaado kullu hada yuqaalu lahu yamiin waxaasoo dhan yamiin baa la idhahdaa magaca dhaar bay leedahay arkaan bay leedahay alyamiin dhaartu alxaalifu waa ka dhaaranaya almaxluufu bihi iyo ka magaciisa ama sifadiisa lagu dhaaranayo walmaxluufu calayhi iyo waxaa daraaddii loo dhaaranayo ee dhaartaba keenay wuxuu markaa sheegay kuwaasi ama arkaantaasi shuruudo ay leeyihiin hadya jeeraale kitaabkeenana arkaanta ma sheego laakiin yushiiru ilayha bidikri shuruudihaa arkaanta wuu ishaaraa wuu tilmaamo waxaanu ku ishaaraa arkaanta shuruuddeedii buu sheegaa inamaa yasixu buu ihi waxaa ansaxayaa un alyamiinu dhaartu min baaliqin ay min kulli baaliqin mid kastoo qaangaadha ayuu ka ansaxaya oo caaqilin miyir qaba oo mukhtaarin dhaarta isagu doortay oo lagu khasbin oo qaasidin mid u qastiyay alyamiina dhaarta markaa qofka shuruudda laga helo waa shuruudu alxaalif qofku haddii uu yar yahay oo sabi uu yahay dhaartiisu guntami mayso haddii uu waalina dhaartiisu guntami mayso ee labadaasi ma lahaa cibaaro ama weedh axkaam lagu dhiso hadduu mukru yahay oo la khasbayna saasoo kale dhaartu guntami mayso dhaarta qofku waa inuu u qastiyo markaa taana wuxuu kaga ixtiraazaya waxaa loo yaqaano laqu lyamiin dhaartii qofku waa inuu u qastiyina sabqulisaan oo kale halmaan oo kale uga dhacday wuxuu uhi faman sabaqa qofka uu u dheerayo lisaanu carabkiisu ilayhaa dhaarta aw qasida ama u qastiyo alxalifa inuu ku dhaarto calaa shayin oo fa sabaqa uu dheerayo lisaanu carabkiisu ilaa hayrihi ki mid aan ahayn lam yancaqid an yamiinuhu dhaartiisu guntay mayso wadalika kaasi la sheegay laba suuro ah min laqwi lyamiin dhaarta laqwiga ah wax kasoo qaadka aan lahayn ayay ka mid tahay markaa qofkii haddii aanu dhaarta u qastiin oo shaygu islahaa waxa weeyaan ku dhaaro inuu jiro ama inaanu jirin mid aan ahayn uu ku halmaamo dee dhaartiisu guntay mayso khaabaa ka dhacay wixii markaa qofku aanu u kasin kama uga dhacana loo qaban maayo waxaa la mida saas oo kale haddii dhaartu qofka aanay qalbigiisa ka soo go-in wa inamaa jarat calaa lisaani caribkiisa ayuunbay martay waa ka ilahay yihi laa yuaakidukum allahu bilagwi fii aymaanikum ilaahay subxaana watacaala idiin qaban maayo laqwiga dhaarihiina dhexdooda dhaca walaakin yuaakidukum bimaa caqadtum laymaan oo dhaartii labay aayaddu u qeybaysay yamiinu laqwin wa yamiinu muncaqida dhaar laqwiya iyo dhaar guntantay dhaarta markaa muncaqidada waa taa qofku u qastiyey qalbigiisa ka soo gooday yamiinu laqwina waa ta qofku aanu u qastiyin ee qalbigiisa aan ka soo go-in isaga ayaana labadaa kala og caaisha radia allahu canha waxay ku fasirtay huwa kalaamu rajul fii beyti kalla wallahi wa balaa wallahi waa hadalka ninku gurigiisa ee uu ka yidhaahdo wallahi inaanay sidaa ahayn wallahi waa sidaa wallahi waad samaynaysaa wallahi inaanan samaynahayn ay in la isdhaarsado looma soo fadhiisan meesha ama looma soo istaagin qofkanina qof ciddan inuu u dhaarto u qastiyo qalbigiisa ay ka soo goday maaha waa carabka dhaar aan dhaafsiisnayn taasi ma guntamaysa buu ihi oo axkaamtii dhaarta yeelan mayso dhaartu haddaba maxay ku guntantaa almaxluufu bihi kii lagu dhaaranayay buu ka warramaya isagana walaa yancaqidu ma guntamo ee alyamiinu dhaartu ilaa bismin magac in lagu dhaarto mooyaane min asmaa illaahi tacala ilahay magacyadiisa ka mida aw sifatin ama sifo min sifaatihi ilaahay subxaana wa tacaala sifaatkiisa ka mida magac ilaahay ama sifo ilaahay waxaana in lagu dhaarto waaba xaaraan waayo waa makhluuq makhluuqna laguma dhaaran karo haddii lagu dhaartay dhaartu guntami mayso hadduu haa nebigaan ku dhaartay ama u dhaa kacbadan ku dhaaray tusaale ahaan iyo wixii lamida oo nebigu waa kahi alaa ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum man kana xaalin falyaxlif billah aw liyasmut xadiidka ibnu cumaar ee bukhaariyo muslim ba ay wariyeen ilaahay waa idiin diiday inaad ku dhaarataan aabbayaashiin qofka dhaaranaya allah ha ku dhaarto haddii kalena ha iska aamuso yaanu dhaarane waayo dhaartaasi waa dembi man xalafa billaata walcuza falyaqul laa ilaha ila allah man xalafa biاlamaanati falaysa mina haddaba asmaa llahi tabaaraka tacaala way qeybsantaa waxay u qeybsantaa ilaa halaaثati aqsaam asmaa laa tuطlaqu ila calى اllah magacyo ilaahay mooyaane cid kale aan loogu yeedhin waa nooca koobaad wa asmaa tuطlaqu calى اllah wa calى gayrihi walakinaha cinda اliطlaaq tansarifu ilى اllah iyo magacyo allahna loogu yeedho makhluuqna loogu yeedho laakiin marka magaca un la sheegay wax kale aan la raacin markiiba cidda la fahmaya in loo jeedo allah subxana wa tacala wy النوع الثالث أسmاء تطلق على الله وعلى غyr الlah وعnda الإطلاq تنصرف إلى المخلوq magacyo allah سubحaanه وataعaalى lagu iطlaaqo makhluuqana lagu iطlaaqo loogu yeedho lakiin markaan cidda loo jeedo cadayn la cadaynayo aan la raacin makhluuqa markaa in loo jeedo markiiba laga fahmayo saddexaasay uqeybsan tahay marka dhaarashadii magacyada lagu dhaaranayeena axkaam kala duwan bay yeelanayaan oo magacyada kala duwanaanshahoodaasi sabab u noqday uma buu ihi intaa dabadeed markaad ogaatay dhaartu magac ilaahay ama sifo ilaahay mooyaane wax kalena ku guntami karin taasoo dee mujmala waa laguu sii bayaaminaya arrinkaa bayaankiisu wuxuu yahay in min asmaa illaahi tacala ilahay magacyadiisa waxaa ka mid ah maa nooc baa ka mida laa yusama aan lagu magacaabin bihiisa hayru cid aan ilaahay ahayn yanaa asmaaun mukhtasab billah ilaahay u gaara kallah oo kale allah lafdu jalaala wاraxmaan wاlmuhaymin hadi asmaa mukhtasab bilahi subxana wa tacaala cid kale laguma magacaabin in loo bixiyaana ma banaana wa callaami اlguyuub asmaada waxaa ka mida magaca ah waxaweyan callaam اlguyuub wa callaami اlguyuub oo iyo rabi اlcaalamiin iyo maliki ywm اddiin iyo haddii asmaada lagu daro kole khilaaf baa ku jira asmaada murakabkaa asmaada ilahay ma lagu tirinayo mise laguma tirinayo taana waxaa loola noqonaya kutub lictiqaad baa loola noqonaya fayancaqidu waa guntamayaa biha magacyadaasi dhaarashada magacyada lagu dhaarto alyamiinu dhaartu waa guntamaysaa mutlaqan iyadoo la kala qaadqaadin yani ama ha ilaaqo cidnaba yaanu ula qastiin sawaun qasada biha allaha tacaala ama ilaahay ula qastiyo markuu leeya wallahi aw alaqa ama ha ilaaqo oo cidnaba isagoon ula qastiin dee lafdigaasun ha ku dhawaaqo uno waraxmaani ama biraxmaani tusaalaan ha yidhaahdo haddii xataa uu yidhaahdo lam aqsid bihi illaah dhaartaydaasi mabay guntamin waayo markaan lahaa wallaahi allahba ulamaan qasdiinba allah xaqaa macbuudka xaqaa araxmaan laga yeeli maayo taas lianna hada lafda laa yasixu ligayri lafdigan cid aan ilaahay subxana wa tacaala laguma sheegi karo wa minha waxaa ka mida min asmaa illah ma nooc baa ka mida yusama lagu magacaabo bihi isaga hayru cid aan ilaah ahayn yuطlaqu calaa ayr اllah yuطlaqu calى اllah calىa غayr اllah lakin maca الtaqyiid ilaahay cid aan ahayn marka loogu yeedhayo qayd baa la raaciyaa oo waxbaa lagu qaydaa lama iطlaaqo isagoo magacoo sii daysa lama sheego ka rabbi oo kale oo alrabu haddii saa loo iطlaaqo waa allahu subxaana wa tacaala lakiin haddii rabu daar iyo rabu libil iyo la idhaahdo rabu lmaashiya iyo te makhluuqii marka waa lagu isticmaalaa alraxiim oo kale isna waa lamid raxiim lqalbi baa la dhaha qofka qofkaas waa qof qalbigiisu naxariis badan yahay wakadalika aw alqaadiri buu yihi alqaadir qaadirun cala almaal iyo khaaliq baa lamid ah khaaliqu lifki baa la dhahda walkadib qofkaas waa qofkii beenta abuuray iyo ribaynta waa qofkii sameeyey raasiq oo kale raasiqu ahli lbeyt raasiqu ljeish markaa sidaas ayaa loo qeydaa waayo magacyadani sifaadka ay tilmaamayaan dee makhluuqa ilahay waa ku sifeeyey fi lqur'aan اlkariim watakluquuna ifka khalqigii waxaa loo nisbeeyey iyaga wakadalika farzuquuhu minhu ka ihi ilahi subxana wa ida xadara alqismata ulilqurba walyataama walmasaakiin farzuquuhu minhu fatancaqidu waa guntamaysaa alyamiinu dhaartii biha magacyadan waa ku guntamaysaa yana ida araada allah aw alaq labada xaaladoodba hadduu allah subxaana wa tacaala ula jeedo iyo haddii uu ilaaqo oo aanu khaaliqana niyada ku qaban makhluuqa niyada aanu ku qaban waayo liannaha cinda aliطlaaqi tansarifu ila allahi subxana wa tacaala waayo makhluuqi iyadoo qaydan unbaa lagu isticmaalaa ilaa an yanwiya inuu niyoodo mooyaane bi hadi lasmaa dhaarta uu magacyadan ku dhaartay yani hayr alyamiin dhaar waxaan ahayn inuu u niyoodo mooyaane ilaa an yanwiya hayr alyamiin dhaar waxaan inuu niyoodo mooyaane falaa tancaqid markaa dhaari guntami mayso waayo magaci waa muxtamil yaxtamil inuu allah uga jeedo iyo inuu makhluuq uga jeedo marka niyada labadaasi ixtimaal mid rajaxday waa in aanu allah subxaana wa tacaala uga jeedin ama inaanu dhaar uga jeedin allahu ku dhaarto wa minha waxaa ka mida magacyadii maa nooc baa ka mida noocaasoo huwa isagu mushtarakuna mid mushtaraka yana yuطlaq cala allah yuطlaq calaa gayr اllah bmacnaa cinda aliطlaaq laa yansarifu ila allah walaa yansarifu ila lmakhluuq marka la ilaaqo midnaba aanu sarfoomahay ma xaggiisa aanu leexanahayn wadalika alxayi weeyi allahna xayi baa makhluuqana waa la dha wlmawjuud mawjuud magacyada ilahay ka mid maaha lakin yuطlaq cala allah cala sabiili اlihbaar ilahay waa lagaga khabraa waa lagaga waramaa iyo walbasiir alcaalim iyo almu'min iyo alkariim iyo alghani iyo kuwaasoo dhan baa lamida falaa tancaqidu guntami mayso bihi magacyadaa la sheegay ku guntami mayso bilmadkuur alyamiinu dhaarti waa goorma idaa alaqa aw araada biha gayrahu tacaala waa hadduu ilaaqo aanu cidna ula qastiin ama ilahay cid aanan ula qastiyo waayo dee waa mushtarak oo labadii daraf midna uma qalibna ilaa oo cinda alilaaq markaa dhaari ku guntami mayso ilahay cid aanan hadduu ula qastiyana dee dhaariyadu kuma guntamayso dhaarasho makhluuq lagu dhaartay ilaa an yanwiya inuu u niyoodo mooyaane biha iyada bi hadi alfaad dhaarta uu alfaadan iyo magacyadaa ku dhaaranayo alyamiina dhaar uu ilaahay subxana wa tacaala ku dhaar ula niyoodo mooyaane taasi markaa waa waa asmaadii qaybahaasay u yeeleen qadiyadda markaa ku saabsan magac magacyada ilaahay ka mida makhluuqa marka lagu ilaaqayo ila kulu ismin yatadamanu sifa magac kastaa sifuu koobsanayaae macnuhu miyuu yahy makhluuqaasina sifadaa wuu leeyi ha wuu noqon karaa in loo jeedo makhluuquna sifadaa wuu leeyi laakiin bixasabi maa yaliiqu bihi min hadihi sifa sifada wuxuu ka leeyahay inta makhluuq ahaan isaga kaga habboon ee maaha inuu sifada makhluuqaasi u leeyahay calaa wajhi lkamaal maala makhluuqii alxayu haddii la sifatu lxayaati waa leeya wayaan macnaheedu laakiin xayaato makhluuq ahaan ku habboon weeye xayaatada ama sifada xayaatada ee magaciisan uu koobsanayo oo aan la mid ahayn xayaatada ilaahay subxaana wa tacaala sifada u ah ee rabbi laa'iqa iyo munaasibka u ah oo xayaatada markaa cadabna aanu ka horayn fanaano aanu ka daba iman ahayn laakiin xayaatadiisu waa xayaato sabaqahaa cadamun wayalxaquhaa fanaaun marka in la yidhaahdo maaha sida dalabatulcilmiga qaarkood ay ilaaqaan magacyada ilaahay makhluuq marka lagu ilaaqo ama loogu yeedho waa calamun makhluuqaasi sifo uu leeyahy magacaasi sheegi maayo ilaaqa noocaasi sax maaha marka ictiqaadaan masalada la eego wa amaa sifaatuhu tacaala ilaahay sifaatkiisa miyaa asmaada waynu qeexin waynu tacriifinay wakadalika sifaatka labadaba tacriifkooda fi sharx alcaqiida alwaasitiya ayaynu ku sheegnay tacriif lism iyo tacriif sifa wa amaa sifaatuhu tacaala miyaa sifaatka ilaahay iyadana tafsiil baa ku jira fa fiiha tafsiil in lam tustacmal haddaan lagu isticmaalin fi makhluuqin makhluuq makhluuqba sifo lagu isticmaalaba haddaan ahayn naxwi cilmi illaahi oo kale weeye cilmiga ilaahay ciza idin qora sooma naxwi cizat illah kanaa qoraya cizada cilmi waay naxwi cizat illaahi sida cizada ilaahay oo kale iyo wa kibriyaa'ihi iyo wa baqaa'ihi iyo walqur'aan kalaamkii ujeedo fayancaqidu biha alyamiin dhaartu waa ku guntamaysaa mutlaqan ama ha u niyoodo inuu allah ha ula jeedo ama ha ilaaqo ama cid kaleba ha ula jeedo waayo waa sifo allah subxana wa tacaala mooyaane cid kale aanay lahayn alcizu izaari ilahay baa subxana wa tacaala yidhi wain kaana hadday tahay asifatu sifadu sifadaa qofkuu ku dhaartay qad tustacmalu inay dhici karto in lagu isticmaalo fii makhluuqin wadalika naxwi cilmi illaahi oo kale wa qudratihi wa xaqihi fayancaqidu biha alyamiin dhaarti waa ku guntamaysaa ilaa an yanwiya inuu ula niyoodo mooyaane bilcilmi cilmiga almacluuma oo markuu leeyahay bicilmi illaahi inuu ula jeedo bimacluum illah macluumkiina de waa makhluuq macluumku waama yatacalaqu bihi lcilm waa ka cilmigu ku tacalluqo wakadalika dee qudrada waxaa loo isticmaali karaa maqduurkii aladi tatacalaqu bihi lqudra kadalika xaqi ilaa an yanwiya inuu uniyoodo meena bilcilmi almacluuma inuu uniyoodo mooyaane wa bilqudratina almaqduura wa bilxaqina alcibaadata inuu la jeedo xaqana inuu cibaadada ula jeedo xaqa ilaahi subxana wa tacaala xaqii ilaahay sifada u ahaa aanu markaa ula jeedin falaa falaa tancaqidu aw falaa yancaqidu bihi lyamiin dhaari markaa kuma guntamayso walow qaala hadduu idhaahdo qofku marka uu dhaaranaayo uqsimu billaah aw aqsamtu billah hadduu idhaa incaqadat waa guntamaysaa alyamiin dhaartu waa guntamaysaa mutlaqan ama ha niyoodo ama yaanu niyoon waayo waa lafdi sariixa dhaartii ku cad ilaa an yanwiya inuu niyoodo mooyaane bihi lafdigan alikhbaara warramitaan oo dhaar mar hore uu dhaartay uu sheegaya markuu leeyay waxa weyaan aqsamtu billah beri baan ilaahay ku dhaartay mid hore uga dhacday buu ka warramayaaye haddaan dhaaranaya macnuu maaha uqsimu billaahina dee inuu uga jeedo mustaqbal mustaqbalka soo socdaan dhaaran doonaa labadaa tu u jeedana ma dhaar buu u jeedaa hadda uu dhaaranayo fi lxaal mise waran uu ka warramayo dhaar hore uu dhaartay wakti tegey ama uu dhaaran doono wakti soo socda taa niyada ayaa kala saaraysa wuxuu ihi walow qaala hadduu yidhaahdo qofkii dhaaranayay lacamrullaahi hadduu yidhaahdo amana xayaat llah waa sifo ilaahay wey aw qaala ama uu yidhaahdo ashhadu billah achadu billah ayaa ku qoran nushadan aw aczimu billaahi uu yidhaahdo aw calaya cahd llahi uu yidhaahdo aw dimatu dimada lafteeduna waa cahdigii uun aw amaanatuhu aw kafaalatuhu laa afcal samayn maayo kada ballan ilaahay sidaas samayn maayo sida dadkeenu ay ku dhaartaan in badan ballan ilaahay waxaa samayn maayo ballan ilaahay waan sameeyey aw ama u idhaa as'aluka billaah waa ilaahay baan kugu dhaariyoo kale aw aqsamtu calayka billaah yacnaa ilaahay baan ku dhaartay inaad waxaa samayso lam tancaqid guntami mayso dhaar ahaan u guntami mayso yamiinu ilaa an yanwiya inuu niyoodo mooyaane alyamiina waayo ereyadani laysat sariixa fi lyamiin dhaarta kuma cadda waa kinaayo waa muxtamil in dhaar loo isticmaalo dhaar looga jeedo iyo in looga jeedo waxa weeyaan wax kale in looga jeedo marka haddii ay niya raacdo ayuunbay dhaar noqonaysaa haddaanay niya raacin markaa dhaar noqon mayso xuruufta markaa xuruuf lqasam ba'da ayuunbuu markaa mualifku sheego sidaad arkaysaan dee uu kusoo celceliyey xuruufulqasamkii kale ma sheegino wowdii iyo ta'diya horeanaynu u baraarujinay oo markaynu usuul fiqiga dhigaynay baabkii xuruufulmacaanida waxaynu sheegnay xuruufulqasam waxaa asalo alba kuwa kale markaayeen iyagoo asal ma aha faslun fasalkan wuxuu kaga hadlayaa almaxluuf calayhi wixii lagu dhaaranayey iyo axkaamta waxa weyaan la xidhiidha wixii lagu dhaaranayay uma jeedno kii magaciisa lagu dhaaranaya ama sifadiise wixii daraaddii loo dhaaranayay ilalaha waan samaynaya ama samayn maayo waxaa kaloo fasalkan uu kaga warrami doonaa mataa yaxnathu biyamiinihi goormuu qofku noqonaya qof dhaartiisii jabiyey oo kafaara markaa ay ku waajibto wuxuu yidhi idaa xalafa hadduu dhaarto shaksun oo ku dhaarto laa yadkhulu beytan calaa anahu laa yadkhulu isagu inaanu gelahayn beytan guri saasuu u ilaaqay beytan wallaahi laa adkhulu beytan buu yihi ama af soomaaliku wallahi inaanan guriba gelahayn waa ilaaq oo fa dakhala uu galo beyta shacrin guri markaa dee ka samaysan harga iyo saamiyo waxaas xanifa wuxuu noqonayaa mid dhaartiisii jabiyey in kaana badwiyan waa haddii uu yahay waxa weeyaan reermiyi waay reermiyigu kaasay guri u yaqaaneen buulashaasay dee guri u yaqaaneen wain kaana hadduu yahay waay xanitha fadakhala beyta shairin xanitha wain kaana haba noqdo xadariyan ba reer magaal ba ha noqdee maanaa labadii markaas oo in kaana badawiyan o xadariyan ismu lbeyt lugatan yasduqa cala ljamiic guriga min shacrin aw min suufin aw min wabarin aw min acshaabi aw min maala tiinin waxa o dhan luqatan beyt baa la dhahdaa laakiin curfigaa ku kala yaro duwanoo reer miigu de hadday beyt yidhaahdaan waxbay u yaqaaneen haddii ay yidhaahdaan reer magaalku beytna waxbay u yaqaaneen guri tusaalaan magaalada haddii la dhahdo dee waxaa loo jeedaa guri dee jaajuura ama dhagax kan kale isaga sandaqad iyo magacyo kalu leeyahy buul iyo baybay waxbaa iyaga la ydhahdaa kuwan kale magacyo kale leeyihin marka halkaa luqadii iyo curfigiiba waxoogay ku kala duwan waa masalada marka alqawaacid alfiqiya ay ku sheegaan qaacidadan alcaadatu muxakama markay ka hadlayaan haddii markaa luqada iyo curfigu ay tacaarudaan ayuma yuqadam luqada la qadimaya mise mise curfigaa la qadimaya masaladan marka hadda wuxuu ku dhisay in dee luqadii la rajaxay oo curfigii waxba lagama soo qaadin oo ninka xadariga ahi hadduu yidhahdo wallahi laa adkhulu beytan beytin uma yaqaano albeyt aladii min shacr ka hargaha iyo saamaha iyo waxaa dee ka samaysan ee bulcawska aynu idhaahno haddana wuxuu leeyahay haddii uu galo kaas dhaartiisi mid jabiye buu noqonayaa marka xagga luqada ayuu masalada u ka raacay aw dakala wain dakala hadduu galo masjida masaajid waxaa lamida dee kaniisada hadduu galo oo beyt xamaam saas oo kale ama wuxuu galay hog tusaalaan buur ku yaalla oo hadhna la dee dugsina leh falaa falaa yaxnaf mid dhaartiisii jabiyey noqon maayo leanna masaajidku beyt waa yahay oo ilaahay baaba dee beyt ku sheega fii buyuutin adina law an turfac laakiin dee dadku markay kelimatulbeyt isticmaalayaan beyt waxay uga jeedaan alladii lisukna ka la degay uga jeedaan masaajidka iyo kaniisadda iyo godka buurta ku yaaliya kuwaasina dee meel la galo waya laakiin lama dego marka hadduu kuwaa galo kuu u jeeday maaha oo dhaartiisii mid jabiyey noqon maayo waayahay aw laa aakulu aw xalafa ama wuu dhaartay calaa laa aakulu wuxuu ku dhaartay cuni maayo haadihi lxintata cuni maayo buui qabadingan cuni maayo fa jacalaha wuxuu ka dhigay iyada lafteedii daqiiqan buu ka dhigay aw khubsan buu ka dhigay deetana markaasuu cunay daqiiqdiibuu cunay ama khubustiibuu cunay daqiiqdii uu karsado markaasuu boorashka cabay ama khubus buu ka sameeyey khubustii ayuu cunay noqon maayo mid dhaartiisii jabiyey lam yaxnath ayuu yihi fi hadihi suurati kan suuraba qori maayo fi hadihi suwari kuliha waayo lizawaali ismi lxinta wa suuratiha wixii uu ka dhaartay uu yihi cuni maayo dee horta magaciisi meesha waa ka baxa oo hadda waxaanu cunay xinto la odhan maayo daqiiq baa la odhan ama khubus baa la odhanaya suuradiina meesha way ka baxdayoo wixii dee waaba dhalin dhalangadismayba wax kale ayuu noqdayba hadduu idhaahdo xintadan cuni maayu ku dhaarto deetana intuu beero caleenteedii cuno ayay la mid tahay hadduu ku dhaarto u idhahdo wallahi laa akulu hadi lbayda beedkan cuni maayo tana beedkii baa digaagan lagu fadhiisay ama shimbaaba la geliyeyo deetana shimbir yar baa ka soo baxday shimbirtii buu qasho u cunay ma beed buu cunay shimbir buu cunay beed iyo shimbir de waa waa aada bay u kala fog yihiin xaqiiq ahaan maaha magac ahaan oo qurhe dee xaqiiq ahaan baabay ku kala duwan yihiinba aw qaala ama wuxuu yidhi ninkii dhaaranayey laa akulu cuni maayo samnan subag fa akala wuu cunay hu oo subagiya fii casiidatin xaalo waxa weeyaan uu shuuro ku jiro shuuro casiidku waa oo shuurada weliba nooca adag dhagaxa yamantiyo aadbay cunaa aadna waa u ciseeyaan oo raashin aada u layaab badan buu agtooda u ka yahy inaguna shuuradu waa ku ciyaaraynaaba iyo wanaxwihaa waaye ama casiido shuuro waxaanayn isagoo ku jira garowbaabuu ku darsaday hadduu doono ama beriis buu ku darsaday ama laxoox buu ku darsaday walihada bui wanaxwihaa wahuwa xaal huwa subagii uu ka dhaartayna daahiru fiiha uu ka dhex muuqdo subagii uu ka dhex muuqda oo dee ama uu isagoo fadhiyu dul yaallaa ama wixii dee lagu daray buu dul heehaabayaa almihii meesha subagii waa ka muuqda waana mutamayis isagoo soocan wuxuu yidhi xanitha dhaartiisii mid jabiyey ayuu noqonaya aw laa ashrabu wuu ihi ama cabi maa min hada nahri webigan ka cabi maayo fa shariba wuu cabay maaahu biyihiisii fii kuusin xaalo biyi ay ku jiraan koob xanitha labada suuraba dhaartiisii mid jabiyey ayuu noqonaya waqad nasa calaa dalika alimaamu ashaaficiy raximah llah dee subagii uu cunay wax kaleba ha ku jira mar haddii subagii meesha uu ku jira mutamayizna u yahay uu soocan yahay hadduu idhahdo webigan ka cabi maayona dee webiga sidee looga cabaa ama biyaha gacmaha lagaga soo qaataa ama dee koob weel baa la darsadaa marka webigan ka cabi maayo macnaheedu maaha uun afka ula tegi maayo biyihiisa cabi maayo weeyaan macnuhu marka haddii biyihiisii uu cabo dee dhaartiisii mid jabiye ayuu noqonayaa caadatan webiga saasaa looga cabaa aw qaala ama wuxuu ihi wallahi baan ku dhaartay laa akulu cuni maayo laxman hilib cuni maayo buu ihi markaasuu kalluun cunay ka warrama dhaartiisi muu jebiyey ya dhaartii muu jebiyey duu kalluun cuno muu jebin ayib soo ka sharcigu tastakhrijuun minhu laxman ariya soo ka laxm ku sheegay kalluunka halka waxaa tacaaruday sharcigii curfigii wإda tacaarada الsharcu wاlcurfu qudima اlcurfu maa lam yatacalaq bilafdi xukmu sharciyu tacaarudka loogama jeedo xaggii xukumka oo curfiguna waa xalaal buu leeyay sharciguna waa xaaraam taa looma jeedo waxaa loo jeeda tacaarud fi اlisticmaal sharcigiina ereygan macno u isticmaalaa curfigiina macno kaleu isticmaalaa marka labada macno keebaa lagu fasiraya dee haddii cidda isticmaalaysa ahlulcurfigii ay yihiin waxaa lagu fasiraya macnihii kelmaddu curfiga ay ku lahayd kelmaddu markay fi sharci kusoo aroortana dee macnihii shareecada ay ku lahayd baa lagu fasiraya marka iminka ahlulcurfigu kalluunka iyo dee digaag iyo waxyaabahaas dee in la qaydo mooyaane oo hilib kalluun ama hilib digaag waxaa in la idhaha mooyaane haddii la ilaaqo laxam la idhaha ama hilib la idhaahdo dee kan xoolaha looga jeeda marka xaaladaasoo kale dhaartii mid jabiye noqon maayo laakiin tanuu keenay balaag faakala wuxuu cunay shaxman buu cunay xaydh buu cunay aw kulyatan ama keli buu cunay aw karishan ama calool buu cunay aw kabidan ama beer buu cunay aw qalban ama wadnu cunay wadnaa soomaalidu waa tuuraanbe waxay u tuuraan lama garanaye aw tixaalan ama beeryaruu cunay beerkiina waa cunayaan beeryaradina waa tuurayaan labadubana waa beer waa isku mid aw alyatan ama badi buu cunay aw samakan ama kalluun buu cunay aw jaraadan ama ayax buu cunay falaa xinfa ay calayhi dhaar jabini dushiisa may ahaan nin dhaartiisii jabiyey ninkaasi noqon maayo waayo lianna hadihi alashyaa laysat laxman ashyaadani laxm ama hirib lama idhaahdo waa mukhaalifa lilaxmi fi lsmi wasifa allaxmu waxay kaga duwantahay xagga magaca dee magacyo kale leeyihin waxyaabaanu tiriyey xaggii sifadana dee waa ka duwan tahay dee sifadii laxamkama laha beerka iyo keliyaha iyo wadnaha iyo beeryarada iyo barida iyo kuwan waxaa la alal waxay ka soo reebaanuun shaxmu dahri bay ka soo reebaan waljamb fayadkhulu fi laxm xaydha ama baruurta neefka dhabar kaga taal ama dhinacyada kaga taal tan awlalada ama ta dhabarka iyadu waxay leeyihiin magaca laxm way ku jirtaa iyadu waa laxmun samiinun hilib shilisun wayaan iyadu walihaada waxa dhaa neefku marka uu weydoobo taas iyadu meesha kama baxdo laakiin way casaataa uun ama harag haragoo kalea ayuunbay noqotaa marka taas iyadu hilibka ayay ka mid tahay aw qaala ama wuxuu yidhi laa albasu xidhan maayo thawan maro maradaasoo lizaydin u sugan wallaahi inaanan maro zayd leey xidhanayn buu idhi fa wahabahu thawbkiibuu hibeeyey zaydun zayd lahu kii dhaartay laftiisu uu hibeeyey aw ishtaraahu lahu ay baacahu caleyhi ama uu ka iibiyeyba falaa xinha dhaarjabini caleyhi dushiisa may ahaan waayo athawb aladi labiso laysa lizayd oo thawbku markii hore u dhaarani buu zayd lahaaye laakiin hadda markanuu xidhanayo dee mare zayd leeya maaha hadduu ka iibiyena dee iibku ku milkiyey haddii waxa weeyaan uu hibeeyey oo uu la wareegayna dee isaga ayaa milkiyo maanta thawbu zaydin la odhan maayo thawbu camrin bu isu bedelay aw qaala ama wuxuu hi laa ahabuhu wallaahi baan ku dhaartee laa ahabu ay laa ahabu lizaydin thawban ama shay-an wallaahi inaanan shaygaa qofka u hibaynahayn buuhi fatasadaqa waa sadaqadaystay alxaalifu kii dhaartay calayhi qofkii markaa uu ka dhaartay inuu u hibeeyo ayuu ku sadaqadaystay sadaqadiina waa sadaqa tatawuc ila labay u qaybsantahay sadaqad sunnaa weeye xanitha dhaartiisii mid jebiye buu noqonayaa waayo lanna isma alhibati caam oo cataa oo dhan magaca hiba waa lagu iطlaaqa oo hibadana waxa weeyaan alcatiyatu linafci iyo alhadiyu ata liltawadud iyo sadaqada taطawuca ota hawaab alaakhira lagu rajeynayayo waxaasoo dhan magaca hibo way hoos yimaadaan baabu lhibati baa la hoos keenaayo ay ka farcamaan laakiin zakada faralka iyada hibo lama idhaahdo wallahi laa ucطi zakata maali ama hadduu idhaahdo wallahi maala laa ahabu lizaydin oo zakatu fardin uu siiyo dhaartiisi mid jabiye noqon maayo aw acaarahu ama kuma sadaqadaysane waa amaanaysiiye aw wahabahu ama waa u hibeeyo falam yaqbal ma aqbalin aw qabiila ama waa aqbale walam yaqbid weli kale ma wareegin falaa falaa yaxnathu mid dhaartiisii jabiyey noqon maayo leannu laa tamalluka weli muu mulkiyin qofka oo icaaradu ama caariyadu dee tamliik maaha waa ibaaxatu almanfaca manfacadii markaa hiba dee magacii hibo hoos iman mayso hadduu u hibeeyo weli aanu aqbalinna dee weli muumulkiin mar haddaanu aqbalin hadduu u hibeeyuu aqbalay laakiin weli aanu qabdinna hibadii laazimo ma noqon waaba ka noqon karaaba weli ma mulkiin aw qaala ama wuxuu yihi wallahi baan ku dhaartay laa atakalamu hadli maayo buuhi faqaraa wuxuu akriyay alqur'aana buu akriyay hadalka aw dakara allaha tacaala ama ilahay buu xuso subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha ila allah allahu akbar ayuu waday aw ama laa ukalimu uhi la hadli maayo fulan hebel faraasalahu warqada ma fariin buu u diray aw kaatabahu ama waxbuu u qoray aw ashaara ilayhi ama waxbuu u tilmaamay aw ama qaala wuxu laa astakdimu wallahi inaanan qofkaa qabaansanayn ama adeegsanahayn fakhadama wuu u khidmeeyey isagoon isagoo odhan ii khidmee wuu xaal huwa kan loo khidmeynaya marka hore dhaartayna saakitun mid aamusan iyo lam yaxnaf dhaartiisii mid jabiyey noqon maayo fii jamiici hadihi suwar waayo markan uu yidhi markan uu yidhi hadli maayo ee qur-aanka uu akhriyey amaba se dikriga dee hadalka macnaha laga fahmaye markiiba yatabaadar ila dihn waa maxay dee inuu yahay kalaamu naas hadalkan alladii yajri baynana hadalkan dadka dhex mara haddii la ilaaqo kaasa dee dadku uga jeedaan curfi ahaan haddii dee qariina ay raacdana ka qariinada ay tusisay baa looga jeedaa markanuu yihi hebel la hadli maayo warqaduu u qoray ama uu fariin u diray ama waxuu u tilmaamayna dhaartiisii mid jabiyey muxuu noqon waayey wuxuu noqon waayey lanna hadihi alashyaa laa yucaddu kalaaman xaqiiqatan oo ashiyaadan xaqiiqaaan kalaam lama yidhaahdo majaazan baa kalaam ahaan loogu iطlaaqa oo kalaamku cinda alxaqiiqa ama fi lxaqiiqa waa maxay allafdu almurakab almufiid allafd almushtamil calaa bacdi alxuruuf alhijaa'iya almufhimu macnan kaasaa dee kalaam la odhanaya walihaada maryam ilahay wuxuu ka sheegay inay tihi falan ukalima alyawma insiya haddana fa ashaarat ilayh qaaluu kayfa nukalim marka hadalkii inaanay samaynahayn bay sheegtay oo ay ku nadartay inaanay maanta insi la hadal haddana ishaaray samaysay marka taas maxay tusinaysaa ishaaradu inaanay kalaamka la ilaaqay inaanay kamid ahayn markanuu yihi laa astakdimuhu fulanan wallahi inaanan qofkaa dirsan ahayn ama aanan adeegsanahayn ee isagoon dirsan qofku uu isaga shaqeeyeyna dee kalimatu astakdim ayaa macnaheedu wuxuu yihi laa atlubu khidmatahu dalbi maayo khidmadiisa markanuu isaga shaqeeyeyna isagu khidmadiisii muu dalbin isaga ayuunbaa u khidmeeyey markaa dalabkii ma dhicin aw qaala ama wuxu uhi wallahi baan ku dhaartay laa atasawaju guursan maayo aw laa uطalliqu ama furi maayo buu yidhi ay zawjatii aw laa abiicu ama iibin maayo yana shaygaas fawakalo wakiishay hayrahu cid kaluu wakiishay oo muxuu u wakiishay dee fi lmadkuur kaa la sheegay fi taswiij ama fi alaaq ama fi lbeyc ayuu cid kaloo wakiishay ciddii baa dabeetana wixii samaysay facala wakiil kula dalika lam yaxna dhaartiisii mid jabiyey noqon maayo ama caadadu ha ku dareertay waxaaso kale laysu wakiisha ma yaana yaana ku dareerin leanna waxa uu ka dhaartay waa ficla nafsihi waa isaga ficilkiisa dee ficlu nafsigina ma dhicin huwa lam yubaashir inikaax wala alaaq wala albeyc ficlu hayrihi baa dhacay cid kale ficilkeed ficlulhayrna maahan cid kale ficilkeedna maa wuxuu ka dhaartee ficilkiisa ayuu ka dhaartay aw qaala ama wuxuu yihi wallahi baan ku dhaartay laa akulu cuni maayo hadihi tamra timirtan cuni maayo buu ihi xabadan timirtaa cuni maayo faاkhtalaطat way ku dhex darsantay bitamrin timir kaiirin fara badan faakalahu timirtii faraa badnayd buu cunay ilaa tamratan waaxida xabad quru ka reebay oo laa yaclamuhaa aanu garanahayn maxaanu garanahayn inay tahay tii uu ka dhaartay cunisteeda iyo dee timirtii kale faraha badneeday ka mid tahay xabadaanu garanahayn tii uu ka dhaartay lafteedii inay tahay iyo timirtii kale inay ka mid tahay buu timirtiiba ka reebay aw ama qaala wuxu uhi wallahi baan ku dhaartay laa ashrabu cabbi maayo maa nahari webigan biyihiisa cabbi maayo kullahu dhammaantii fa shariba waa cabbay bacdahu barhkiibuu cabbay lam yaxnath ee fi suuratayn labada suuro midnaba dhaartiisii mid jabiye noqon maayo waa suurada hore dee xabaddaa timirta soo hadhay waxaa ixtimaashaa ama waxaa dhici karta in waxa weeyaan xabadii uu ka dhaartay inaanay ahayn iyo inay tahay mar haddii meesha ixtimaal ku jirana dee alasl waa bara'at dhimma min alkafaara asalku waxa weeye qofkan dumadiisu inay beri ka tahay kafaara in lagu leeyahy marka kafaara lagu leeyahy lama odhan karo ilaa idaa taxaqaqat sababu lkafaara sababtii kafaarada waajibinaysay ilaa ay xaqiiqowdo halkana may xaqiiqoobino xabaddan timirtee soo hadhay waxay noqon kartaa tii uu ka dhaartay midaan ahayn bay noqon kartaa tanna dee dhaartiisu qeyd bay u lahayd oo alquyuud fi lyamiin waa muctabara webigaa biyihiisoo dhan cabbi maaye buu ihi kulliyuu ku qaydi mana wada cabbina muxuu cabbay bacd marka ficilkii uu ka dhaartay oo ah shurbu maai nahri kullihi dee ma dhicin marka dhaartiisii mid jabiye maaha waaye aw qaala ama wuxuu yidhi yani ikhbaar can shaksin qof isagoo ka warrama wallahi baan ku dhaartee laa ukallimuhu qofkaa la hadli maayo buuhi qofkaa la hadli maayo zamaanan la hadli maayo fii zamaanin aw xiin aw fii xiinin buu yihi barra dhaartiisii mid oofiye buu noqonayaa biadnaa zamaanin waktiga inta ugu yar haddaanu la hadal ay bimudiyi adnaa zamaanin waktiga inta ugu yari marka ay dhaafto isagoo weli aan la hadal waayo kelimatu zamaan iyo kelimatu xiin wax curfiga markaa xad kule maaha shareecaduna xad uma yeelin luqaduna waxay u isticmaashaa fi lqaliili walkaiir inta yar iyo inta badanba waktiga ugu yar iyo ka badanba zamaan baa la idhahda xiinna waa la idhaahdaa marka markuu yihi zamaan la hadli maayo xiin la hadli maayo waktiga intii ugu yarayd ay kasoo wareegtay dhaartiisii welina aanu la hadal dee dhaartiisii mid oofiye buu noqonayaayo wixii uu ku dhaartay ka soo baxay oo intaa dabadeed haddii uu la hadlo la odhan maayo dhaartaadii baad jebisay oo dhaartiisu way qaydnayd oo xiin iyo zamaan bay ku qaydnayd dee la hadli maayoba weligaba la hadli maayo ama laba hadli maayoba dee muu odhan aw ama qaala wuxuu yidhi laa adhulu wallahi baan ku dhaartay laa adhulu gelima addaara maalan umahilu maalan waan tusaalaynayaa fadakhalaha daarta lafteedii buu galay naasiyan xaaloya mid ilowsanay lilyamiin aw dakhala ama uu galay jaahilan isagoo jaahilkaa anaha almaxluufu calayha tii uu ka dhaartay inay tahay aw dakhalaha ama uu galay mukrahan xaalo uyo mid lagu khasbay gelisteeda oo dee waa la hadiday tusaale ahaan waxaanu taxamuli karin baa loogu hadido loogu hanjabay waana la samaynaya qofkan u hanjabayaan waxaa waa fulin karaa aw aw dakhala ama wuu galay daartii dukhila bi waa lala galay dheh maxmuulan xaalo uu yahay mid la sidaba ayaa daartii waxa weeyaan la geliyey iyadoo isaga laftiisa waxa weyaan la sido lam yaxnath dhaartii mid jabiye noqon maayo walyamiinu dhaartiina baaqiyatun sidii bay baaqi u tahay oo intaa dabadeed hadduu galo markaasuu noqonaya dhaartii mid jebiyey dhaartii dee furmi mayso oo qofku dee wixii ilow u geeye loo qaban maayo rabbana laa tuaakhidna in nasiina waakhtana ilaahina qad facaltu buuri jahligiina dee nisyaanka kaba sii daranba haddii qofku uu mukrayaayna qofka wixii lagu ikraaho looma qabto axkaamtiisuna isaga ma raacdo haddii laba sidabana oo iyadoo la sido haddaana arrintaasi biidnihi ku xaasilo isagoo aanu fasixin dee markaa mukrahi oo kale ayuunbuu noqonayaa haddii waxa weeyaan biidnihi lagu xambaarana waa la qaaday waanu ogolyahay in la qaado ama wuu fasaxay daartii uu ka dhaartay baa la dhex dhigay markaa lafteeda dhaartii mid jabiye noqon maayo leanna dukhuulka uu ka dhaartay waa dukhuul faacilkiisa isagu uu yahay oo ficlu nafsihi ah kan imika xaasilayna wa ficlu hayri waa gelitaan cid kale ay samaysay mid isagu waxa weeyaan uu sameeyey maaha wuxuu yidhi walyamiinu baaqiyatuna lam tanxalla mid furantay maaha oo intaa dabadeed haddii gelitaankii uu sameeyo dhaartii mid jebiyey buu noqonayaa wuxuu yidhi aw qaala ama wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee layakulanna haada laakulana haada kan waan cuni doonaa hada raqiif ama hada acaama hadan berri baan cuni doonaa ilaahay baan ku dhaartee berri baan cuni faakala u cunay fi yomi maalinkii u dhaartay laftiisiibu cunay berridiiba iyadoo la gaadhinba aw atlafa ama wuu baabiiyey aw talifa ama wuu baaba-ay shaygii min alhadi berri tooladiibuu baaba-ay bacda imkaani akli cunistiisu markay u suurtooday kadib laakiin weli aanu cunin xaniiha dhaartiisii mid jabiye buu noqonayaa fii jamiici hadihi suwar waayahay tan uu leeyahy markaa min alhad buu baaba-ay taasi qeyd maaha itilaafka ayuunbaa markaasi qeyda wain talifa hadduu baaba-o fii yowmi maalinka laftiisina falaa yaxnathu dhaartii mid jabiye noqon maayo waayo dee lam yumkin ilaklu berri toole inuu cunaa mid u suurtowday maba ahaba lakiin xaaladahan kale waa suurtowday laakiin ama isagaa shaygii baabiiyey ama shaygii ayuu isagu ka hor dhacay waktigii uu ku dhaartay ayuu ka hor dhacay aw qaala ama wuxuuhi wallahi baan ku dhaartay laa askunu degi maayo hadihi daar daartan degi maayo fakharaja minha daartii buu ka baxay biniyati taxawul isagoo niyeysan inuu ka guuro markiiba uu ka baxay markii uu ka dhaartay wallahi laa askunu deganaan maa hadihi daar waanu ku dhex jiraa daarta markaa uu ka dhaaranaya fakharaja minha daartii buu ka baxay markaaba biniyati taxawul isagoo niyeysan inuu ka wareego uma dabeetana dakhalaha mar labaad buu kusoo noqdayo wuu soo galay oo mar labaadka muxuu kasoo doonay ma inuu dego maya linaqli lqumaash walamtica alaabtii iyo dharkiiyo wixii si uga rarto lam yaxnad dhaartiisii mid jabiyey noqon maayo waayo liana dukhuul fiiha liajli maa dukir laa yucaddu sukna gelista daartii uu galo ee arrimaha la sheegay awgeed uu galo inuu alaab ka qaato dee degitaantaasi noqon mayso bal haddii uu cid xataa hadhow kusoo booqdo ugu yimaado ama ujeeddo kaleba daartaa u yimaado degitaan aan ahayn dhaartiisii mid jabiyey noqon maayo xataa hadduu u baahdo inuu daartaa lafteeda seexdo si alaabtiisa u ilaashado inta uu ka raranaayo dee alaab ilaashi awgeed buu daarta u dhex joogaa lisukna uma dhex joogo dhaartiisii mid jabiyey noqon maayo aw qaala ama wuxuuhi wallahi baan ku dhaartay laa usaakinu la degi maayo zaydan zayd la degi maayo zayd naxwi baynu khaati kaga joognay fiqigiina waynu daba socda zayd laa usaakinu la degi maayo zaydan buu ihi fa sakana ninka zayd la yidhaha la degi maayo saasuu u ilaaqay fa sakana waa degay kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa lagoodii ka midii fii beytin buu degay guri gurigaasoo min daarin daar ka mida markaa daartu waxay u isticmaalaan waxaan inagu aynu bootada leedha oo kale macanaa guryo badan oo hal meela ka wada samaysan beytkuna dee waa ka qure ka mida daartaasi oo kabiiratin weyn tusaalahaan waxay haddi ku dhawoobi kartaa oo kale guri dhowr shuqo ah amaba se dhowr dabaqa marka shuqadii beyt baa la odhanaya dabaqyadiina daar baa la odhanaya waa sidaas oo kale shuqadu waa qeybta yare guriga ka mida saddex qol oo kale ama laba qol oo gooni suuliyadooda iyo madbakhyadooda iyo waxooda u leh ayay shuqa carabtu yidhahdaan fa sakana waa degay kullun mid kastoo minha labadi ka midii fii beytin buu degoo min daarin ka mida daartaasoo kabiiratin weyn wa xaal infarada uu la gooni noqday kullu waaxidin mid kastaa oo zayd iyo kii ka dhaartay inuu la degaay bibaabin albaab mid ole albaab gooniu ka soo galaa wa maraafiqa iyo maraafiq waxyaabihii lagu intifaacaye dee beytka raacsanaa sida madbakhi iyo waxa weeyaan xamaamkii iyo waxyaabaha lamidkaa lam yaxnaf dhaartii mid jabiye noqon maayo dhismayaashu ha isku dheganaadaan dhinacyada ama dusha ha iska saaraadaan ama ha kala go-naadaan leannu laa yucaddu musaakina lahu mar hadduu gurigiisaa goonidahay wax walba la madax bannaan uu degay nin la degan waxa weeyaan noqon maayo ma wada degana waaya markaa daarta waa kaa ku sifeeyey daar kabiira inay tahay wuxuu ka ixtiraazaya markaa sagiiradii tii yarayd iyadoo ay ka xukum duwan tahay aw qaala ama wuxuu uhi wallaahi baan ku dhaartee laa albasu xidhan maayo haada thawba xidhan maayo maradan wa huwa xaal huwa isagu laabis uu xidhan yahayba wallaahi inaanan koorhkaa xidhanahayn baa waaba xidhanahayba aw qaala ama wuxuuhi wallaahi baan ku dhaartee laa arkabu fuuli maayo haadaa kan eefaras faraska fuuli maayo ama ximaarka ama gaadhigan wa huwa xaal huwa isagu raakibu uu saaran yahayba aw qaala ama wuxuuhi wallaahi baan ku dhaartee laa adkhulu geli maayo haadihi daar wa huwa xaal huwa isagu fiihaa uu ku dhex jiro fastadaama arrinkiibuu sii waday oo maradii markiiba iskama bixin gaadiidkiina markiiba kama degin gurigiina markiiba isagana kama bixin wuu sii watay xanitha dhaartiisii mid jabiyey ayuu noqonayaa waayo oo waayo laanna way u suurto gashay wixii uu ka dhaartay inuu iska daayo haddana iskama dayn marka qowlka halkan mualifku ku sheegay qowlka muctamadka maaha fi lmadhab almuctamad fi lmadhab waxa way anu laa yaxnaf licadami wujuudi lmaxluufi calayh wuxuu ka dhaartay dee ma dhicin istidaamatu lima dukira la yucaddu lubsan wa rukuuban wa dukhuulan waa dee dhaartu waxay ku dhacaysaa kan hadda jira wixii aan ahayn markaa kii unbaa dee sii jira marka waa weji aan muctamad ahayn oo wujuuda madhaba ku sugan ka mid a inuu noqonayo mid dhaartiisii jabiyo kafaaro lagu yeelanayo aw qaala ama wuxu uhi wallahi baan ku dhaartay laa atasawaju guursan maayo buuhi wahuwa xaal wa isagu mutasawjun xaasba uu leeyahy aw laa atatayib buu ihi udug marsan maayo wahuwa xaal wa isagu mutaayibun uu yahay mid marsanba aw laa atataharu buu ihi ahaaro qaadan maayo wahuwa xaal isagu mutatahirun oo ahaaro qababa fastadaama wuu sii waday guurkii iibkii waa sii marsanaaday ahaaradii falaa yaxnathu taa hore ayuunbay lamid tahay fii jamiici dalika waayo waxaa dhici doona ayuu markaa ka dhaartay laakiin waxaan hadda taagan maaha aw ama laa adkhulu buuhi geli maayo hadihi daar fasacida wuxuu koray calaa saxihaa buu koray dusheeda sare min khaarijihaa buu kasoo koray salaam buu dhigtay ama xadhig buu xidhayoo intuu gudaha kasoo galay dusha uma bixine dabadda isagoo ka jooga ayuu koray sadxigii u baxay aw saarat ama waxay noqotayba daartii uu gelitaankeeda ka dhaartay carsatan banaan bay noqotay ardan khaawiya laa binaa fiiha dhul banaan waxbaana ka dhisnayn way duntay fa dakhalahaa carsadii ama banaankiibuu galay lam yaxnaf dhaartii mid jabiye noqon maayo waayo dusha sare haddii u baxay dee gudihii kuma jira dabaduu ka joogaa saqafka sare dee waa dabadii sadxiga sare banaan markay noqotayna dee daariba ma jirtaba meel la galaama ma jirta nin banaan iska maray weeye aw qaala wuxuu ihi wallahi baan ku dhaartay laa adkhulu geli maayo daara zaydin fadakhala wuxuu galay maskanahu buu galay bikiraa'in buu ku galay kiro aw caaliyatin buu ku galay lam yaxnaf ma dhaartii mid jabiye noqon maayo ilaa an yanwiya inuu niyoodo mooyaane maa yaskunuhu halka uu zayd degan yihi yani halka maxaa la kala tafriiqinaya daara zaydin idaafadu maxay keenaysaa tamalluq daar sayd leeyahay geli maayo oo milkigiisa ah macnuu saasuu noqonaya maskanahu buu galayna waa maxay halkii uu deganaa zayd ee maxay uu ku deganaa kiro daar aanuu sayd lahayn laakiin uu degan yahay oo kiro uu ku degan yahay ama caariye uu ku degan yahay buu galay lam yaxnaf daar tamliiq bay idaafadu keensanaysaa daar zayd mulkiyana hadda ma gelin ilaa an yanwiya maa yaskunhu laakiin markuu lahaa wallahi laa adkhulu daara zaydin haddaanu daar uu zayd mulkiyo uu leeyahay aanu u jeedine niyadiisa ay ka mid tahay meel uu zayd degan yahay dee meel zayd uu degan yahay haddii uu galo ama kiraha ku deganaado ama caariye ama milkiyo lahaanshee mid dhaartii jebiye buu noqonaya waay halkan wuxuu kaga hadlayaa tacliiq lyamiin qadiyadda ku saabsan tacliiqu alyamiin wuxuu yidhi waidaa xalafa hadduu dhaarto calaa shayin shay samayntii ama dayntii faqala in sha allahu tacaala insha allah uu daba dhigay marka in shaa allahu tacaalaadu dee waa siaad arkayso waa shardi laakiin waxay siiyaan xukmu alistithnaa oo axkaamtii istithnaaga oo dhan usuul fiqiga aynu ku aragnay ayay siinayaan insha allahu tacaaladaas iyadoon istithnaa ahayn laakiin axkaam listithnaa bay siiyaan baab lyamiin marka la joogo muttasila bilyamiini xaalo uu yahay istihnaagaasi mid la xidhiidhsan dhaarta oo itisaal xaqiiqiya ama xukmiya waxba uma dhexeeyaan ama wax yasiira baa udhexeeya oo faasil curfan aan lagu tiri lahayn saila linkiradi oo kale oo wa kaana uu ahaa qasada mid u qastiya alistihnaa soo reebista qabla faraaqi intaanu ka faaruqin min alyamiini lam yaxnaf dhaartii mid jabiyey noqon maayo marka waxaan loo yaqaano istinaagu haddii dhaarta uu galo qofku haddii dhaartii uu khilaafo dhaartii mid jabiye noqon maayo waayo de wixii mashiiada ilahay baa lagu xidh mashiiada ilahay inagu garan mayno hal shaaa allahu dalika am lam yasha ilahay arrinka ama dooni mise ma dooni wuquuca iyo dhicitaanka ayuun baynu ku garan karnaa mashiiada ilaahay subxaanah wa tacaala marka laba shardi buu istinaaga u sheegay itisaal aynu fahnay iyo shardi kale oo ah inuu u qastiyo soo reebista dhaarta wax ka soo reebo tacliiqaade u geliyo inta aanu dhaarta ka faaruqin ibtidaagu shardi maaha sawaan fi libtida aw fi wasat lyamiin o fi akhir lyamiin amiim intaanu ka faaruqin waa inuu niyeysto soo reebista laakiin isagoon soo reebis niyeysan hadduu dhaartii dhammeeyo oo kadib ay ku dhalatay inuu wax ka soo reebo insha allah uu ka dabageeyo taasi istinaa noqon maysa bay leeyihin masaladuna waa masale asal ahaanba la isku khilaafsanya marka baabulistithnaa iyo shuruuddiisa laga warramaayo inuu istinaaga u qastiyo qabla alfaraaq min almustathnaa minhu miyaa la shardiya mise lama shardiyo sidaas saxdaana lama shardiyo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu maka ka warramayey dhirteeda inaan la jarin laa yuqtacu shawka walaa yukhtala khalaa sida dee muuqata uma qastin in wax ka soo reebo ee cabaas unbaa hadloo yihi ila lidkhira ya rasuul allah markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yihi ila lidkhira taasoo daliil maha daliil kale waynu haynaa waa qisadii nabiy llaahi sulaymaan la atuufana leylata calaa miati imraa soo maodhan wallaahi caawa boqol dumaraan isu mari doonaa dumarkiisi sharaacida kala duwane marka sida muuqata dee istinaa isagu uma qasti lakiin waa la xusuusiyey faqiila lahu in sha allah markaasuu yihi waxa weeyaan in sha allah ayib marka shardigaasi waa laga raajaxsanyey an yaqsida alistithnaa qabla faraaqi ay min alyamiin waana sida jumhuurtu ay ku tegeen oo dee madhabkii ibnu cabaas iyo waa macruuf ibnu cabaasin hadalkiisa mar la yidhahdo waa ka noqda iyo mar la yidhaahdo wuxuu uga jeeday waxa weeyaan istinaa'aadka kale uga jeeday dhaarta ugama jeedin iyo waa wain jara listinaau buu yihi istinaagu hadduu ku dareero calaa lisaani qofka carabkiisa calaa caadatihi jaryan oo calaa caadatihi caado waxa weeyaan uu ahaa waxaal buu ku daray annahu lam yaqsid bi aanu uqastin rafca alyamiin inuu istinaaga dhaarta meesha kaga saaro aw qasada ama waa u qastiyay rafca alyamiin lakin inamaa badaa dahara lahu wuxuu u muuqda alistithnaa bacda alfaraaqi markuu ka faaruqay min alyamiini shardigii baa markaa maqan de qasdu istithnaa ah laa yasixu listithnaau istithnuu ansixi maayo labadaasi xaaladood oo istithnuhuba mid aanu dhaartanba ula qasdiyin haddii uu yahay ee uu yahay mid carabkiisa qofkan carabkiisa insha allahba halhaysu ahba insha allah miyaa tukatay insha allah buu iska leeyahy wixii xataa maadigaabuu insha allah daba dhigaya insha allah baa halhaysu noqotay deetna wallahi la afcalana kada insha allah insha allahu de waa tiisii awalba hadalkiisa iskala socon jirtay oo dhaartii inuu wax ka soo reebayoo mashii'ada ilaahay uu ku xidhay noqon mayso haddii aanu u qasdin soo reebista inta aanu dhaarta dhammayna shardiga hore uu sheegay baa maqan weeyaan macnuhu faslun fi lkalaami calaa kafaarat alyamiin halka wuxuu kaga hadlayaa kafaaratu alyamiin buu kaga hadlayaa kafaaro maxaa loogu magacaabay waxaa loogu magacaabay liannahaa tukafiru danba ay tastur wa tukfiih dembigii bay markaa dee baabiinaysaa ay asturaysaa walihaada baa kafaaro la yidhi kafaaradu markaa sharcan maxay tahay waa acmaal qofkii dhaartay dhaartiisii jebiye laga rabo dhaar jebintaasi looga dhaafo idaa xalafa buu hi hadduu dhaarto dadka halkan sare may ka hadlayaan masaajidka dushiisa miya soo banaanka ya masaajidka meel meel iskaga sheekaysanay masaajidka ilaa dersiga markaynu bilownaba saas allahu mustacaan idaa xalafa buu hi hadduu dhaartay ashakhsu billahi ilahay buu ku dhaa ilaahay uu ku dhaarto waxaal qad xanifa uu dembaabay fii yamiinihi oo dhaartii buu jabiyey lazimathu lkafaara kafaara ayaa ku waajibaysa oo ilahay waa ka yihi dalik kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum nabiguna calayhi الsalaatu wasalaam walyati ladi huwa khayr waliyukafir can yamiin walyati ladi huwa khayr buu ihi kafaaradu kitaabkiiyo sunaaba waa kusoo aroortay culimaduna waa ku ijmaaceen tafaasiisha axkaamteeda ha iskula khilaafaan be kafaaradu haddaba maal baa lagu kafaaro gutaa cibaada badaniyana waa lagu kafaaro gutaa maalku da waa cidqu raqaba ama iطcaam masaakiin aw kiswatum saddexdu waa maal cibaadaduna de waa soomka waa cibaada badaniya marka fuqahaa u shaaficiya way kala qaadaan hadduu qofku maalku kafaaro gudanayo iyo hadduu soomku kafaaro gudanayo cibaada badaniya axkaamta qaar bay ku kala baydhayaan tiiba halkan inoo ishaaro wuxuu yidhi fain kaana hadduu yahay yukafir inuu ku kafaaro gudanayo bilmaali jaaza waxaa bannaan yanaa an yukafira baa bannaan inuu kafaaro gutaabaa bannaan ama atakfiiru bihi maalku kafaaro gudashaa u bannaan qabla alxinfi intaanu dhaartii jebin iyo wa bacdo labadaba oo haddii uu maalku kafaaro gudanaayo waa isagoo wixii uu ku dhaartay wixii uu ka dhaartay isagoo weli aan samayn iska kafaaro gudan karaa tusaala wuxu uhi wallahi laa adkhulu daara zaydin isagoon gelin buu kafaaro gudan karaa gelistuu dambaysin karaa ama intuu iska galo ayuu kadib kafaaro gudan karaa waa goorma hadduu maalku kafaaro gudanayo waxaa loo yaqaano alyamiin waxay leedahay laba sababood oo isdaba yaalla labada sababood oo isdaba yaalla culimadu ta horena magaca sabab bay u isticmaalaan ta dambana magaca sharta ama labadaba magaca sabab baa lagu itlaaqaa sababta koowaad waa alyamiin waa dhaarta dhaarashada lafteeda ayaa sabab lilkafaara ah ilaa haddaanay dhaari dhicin kafaara meelay soo kafaaratulyamiin meelay soo martaa ma jirte sababta labaadna waa alxinfu fi lyamiin waa inuu qofku dhaartii jabiyo washayu in kaana lahu sababaan shaygu hadduu laba sababood leeyahay jaaza ficluhu bacda xuduudi sababihi alawal wain lam yaxdut athaani shaygu hadduu laba sababood leeyahay waxaa bannaan sababtii hore marka la helo inuu sameeyo qofku walow sababtii labaad yaan la helinbe oo mar haddii dhaartii la helo kafaara gudashadii waa banaanta sababtii koowaad baa la helay sababtii labaad oo alxinfi ayaan la helin be kadalika waxay kala mid dhigayaan maalan fidyada soomka ee qofka kabiirka ee da-da ah ama maradka musminka ayay ku waajibtay shaaficiyad waxay leeyihin de waa laba sababood bay leedahay sababta koowaad oo ah soomka shahr ramadaan soo gelisteeda iyo sababta iftaarka zakaat lfitridi waxay leeyihin ramadaan hadday soo gasho waa la iska sii bixin karaa ee laba sababood bay leedahay dukhuulu shahr ramadaan iyo uluucu guruubu shamsi akhiri yowm marka labai sababood mid haddii la helo khalaas yuktafa bi waa lagu kaaftoomaya fuqahada ama culimada qaarkood waa kuwa si kale u dhiga yidhaahda laa yajuusu taqdiimu shay calaa sababihi wa yajuusu taqdiimu calaa sharihi shayga sababtiisa lagama hormarin karo oo sababtiisi oon la helin lama samayn karo laakiin shardigiisa waa laga hormarin karaa halkan oo kale sababtu waa alyamiin waxaa laysku waafaqsiyay qofku isagoon dhaaranba hadduu kafaaro bixiyo oo kadib uu dhaarto kafaarada dhaartaba ka horreysay dhaartan dambe inaanay kafaaro u noqonayn hada biitifaaqi alculamaa sababtii baan la helinba lakiin haddii sababtii la helo alyamiin lakiin shardigii aan la helin oo alxinhu ah shaygii sababtiisa la helay shardigiisa oo maqnaada waa la samayn karaa ayib wain kaana hadduu yaha takfiiru kafaara gudashadu bisoomi soom mid ku xaasilaysa lam yajuz lam yujzi ma gudayo ee atakfiiru kafaara gudashadaas ilaa bacda ilaa bacda alxinthi dhaarjabin dabadeed mooyaane oo labada maxma ku kala qaadeen shaaficiyada fuqahada kale madaahibta kale ma kala qaadaan ilaaqa axaadiida aan kala qaadin ayaanay daliishadeen oo saddex maalka iyo soomka qabla alxinth iyo bacda alxinthi baa lagu kafaaro gudan karaa bay idhahay laakiin shaaficiyadu maray kala qaadeen markaa dee tacliil bay u sheegeen tacliilkaasi waa maxay tacliilkaasi waxa weeyaan waxay idhaahdeen asoom waa cibaada badaniya soomku waa cibaado badani ah bimacnaa jidhka laga sameeyo alcibaada albadaniyana laa yajuus ficluhaa fii gayri waktiha waktigeedu oon la gaadhin la sameeyo banaana marka soomkani mar hadduu cibaadaya watigiis waktigiisu wuxuu soo gelayaa dee qofku markuu dhaartii jebiyo markaasuu waajibaya marka waktigiisa oon la gaadhin in la sameeyey bay noqonaysaa dhaartii oo weli taagan haddii soom lagu kafaaro guto kama banaano yidhahdeen wakti waa bacda alxinthi qabla alxinthi waktigiisina ma soo gelin bay yidhahdeen laakiin waa sheegnay fuqahada kale madaahibta kale taa waa khilaafsan yihiin oo waxay leeyihiin soomka iyo atakfiiru bilmaal waa isku mid oo qabla alxinthi iyo bacda alxinthi labadaba lagu kafaaro gudan karaa wahiya buu yidhi alkafaaratu cidqu raqabatin weeye waa raqabo addoon xoreyntii raqabadaasoo sifatuha sifeedu ay tahay ka raqabati dihaar ay ka sifati raqabati dihaar ka sifati raqabati kafaarati dihaar kafaaratu dihaar raqabada lagu sheegay sifadeedoo kale ay leedahay sifadeedu maxay dee iimaan kafaaratu dihaar dee iimaanba lama raacina laakiin waa tii lagu qeyday qeydka kusoo arooray ee raqabatu kafaarati lqatl khata ama looga qiyaas qaatayba kadalika asalaamatu min alcuyuub almukhila bilcamal oo shareecadu aada bay u dhiiri gelisay addoomaha xoreyntooda addoonkan waxa loo xoreynaya in wax loo kordhiyo addoon aan shaqaysan karin oon tabcan karin haddii la xoreeyo dee waxba looma kordhinayo dhibaataa loo soo siyaadiyey oo sayidkii nafaqadiisi iyo kiswadiisi waxaas ay ku waajibi lahaynna waa laga hoos saaray isagiina ma laha awood iyo xoog uu ku tabcado oo uu kaga maarmo dee wixii sayidka uu ka heli jiray wuxuu yidhi markaa taasi waa taa aw icaamu casharati masaakiina wey ama inuu quudiyo awdani he maxay faa'iideynaysaa tanwiic awda waynaga usuul fiqa kusoo maray shaki bay faaideysaa markay akhbaarta gasho war jaaa zaydun aw camru baabu dalab markay gashana dalabku ama amar ha noqda ama nahy ha noqda maxay faaideysaa takhyiir laakiin halkaa tafsiil yar baynu gelino maxaynu nidhi haddii labada shay ee awda laysugu cadfay jamcintoodu ay bannaan tahay ibaaxay faa'iideysaa tacalam fiqan aw xadiian oo kale waa naga nidhi laakiin haddaan labada shay la jamcin karin sida imika dee khisaalu kafaara oo kale dee waxay shareecadu tidhi jamciya maaha oo ay jidaysay in la jamciyo qofku ha anu waxaan ku kafaaro gudanaya addoonna waan xoreynaya toban miskiinna waan quudinaya toban miskiinna kis waan siinaya hada hada hayru jaaiz wax shareecada axkaamteedii khilaafsan weeye marka tanoo kalea tanwiic la odhanaya aw icaamu casharati masaakiina kullu miskiinin miskiin kasta yani yaakhud wuxuu qaadanayaa rilan rodol iyo wathuluthan iyo rodol thuluthkii bilbaqdaadiyi marka lagu miisaamo rodolka baqdaadiga ah marka maxay udhigantaa mud bay udhigantaa xabban xaalo waxa weeyaan raashinkaasi uu yahay yani xubuub daqiiq waa inaanu noqon buu ujeedaa inuu xubuub waxa weeyaan uu noqdo kaasoo xabkaasoo min quuti lbaled beledka quudka lagu isticmaalo ah aw kiswatuhum bay noqonaysaa kafaaradu inuu huwiyo bimaa shay yantaliqu caley uu ku dhici karo ismu lkiswa walow mi'zaran waxa la guntado hal mar baa noqdeen wamaqsuulan midaan cusbayn oo hore loo gashado la maydha baa noqdeen laa khalaqan yacnaa mid gaboobo baali ah waa inaanu noqon dee walaa tayamamu alkhabiida minhu tunfiquun ayaa halkaa imanaysa marka kiswadu markaa shardi bu xabbi ka dhigay raashin bisil xataa ma ogola shaaficiyadu in raashin bisil la siiyo laakiin sidaa saxda waa la siin karaa icaam taa waa la odhanaya kiswada marka waa intee in leeg waa dhar intee leeg marka loo geliyo kiswada shareecaduna xad uma yeelin curfigiina sidaasoo kale xad kuma laha marka wax allaala wixii la xidho ha noqdo surwaal ha noqdo garar ha noqdo funaanad ha noqdo koodh haddii uu siiyo tusaalaan koodh buu siiye kis waa la odhanaya funaanad buu siiyey surwaal buu siiye kis waa la odhanaya khimaar buu gabadhii siiye kis waa la odhanaya shardi maa isku joog inay noqoto wa yukhayir waa la kala dooransiinaya qofkii kafafaaro gudanaya bayna anwaaci halaa noocyada saddexdaa saddexdaa hore uu kala dooranaya aw baa dee laysugu cadfo iskuna barbari maayo in laysku barbadhana lama ogola fain uu yidhaa shan miskiina tusaalahaan kiswaan siinaya shanna icaam fain cajaza hadduu ka caajisu karayo can jamiici anwaaci halaaa saddexdaa nooc dhammaantood saama waa soomaya markaa halaaata ayaam oo soomka goormaa lagu kafaaro gutaa saddexdaa hore midna marka la kari waayo waman lam yastatic fa siyaamu alaaati ayaam faman lam yajid fa siyaamu alaaati ayaam tan kafaarada waxay tusan faman lam yastatic kaan awoodin faman lam yajid fa siyaamu alaaati ayaam dalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum ayib walafdalu sidaa fadliga badani tawaaliha weeye waa inay isku xigxigto ayaa afdala oo culimo waajibisay baa jira isku xigitaanka tusaalaanta icaamkii oo kale waxaan ujeedaa saddexdii maalmood soomkoodii oo yihi waa waajib markaa si khilaafkooda looga baxo in laisku xigsiyaa fiican buu ihi wayajuusu waa banaanyay soomkaasi mutafariqa xaalo maalmaha si ay kala tagsan yihin oo maalmo aanu soomin ay udhexeeyaan marka qolooyinka waajibiyada qiraa'adii ibnu mascuud bay daliishadeen fa siyaamu alaaati ayaamin mutataabicaat shaaficiyadu waxay leeyiin dee qur-aan ma aha mar haddaanay mutawaatir ahayn qur-aannimadii mar haddee meesha ka baxdayna dee xadiid ahaanna looma warino xujo noqon mayso laakiin sida saxda ah saxaabigu nebigu calayhi salaatu wasalaam u nisbeeyey fii maqaami alixtijaaj isagoo daliishanayana waa sheegay marka markay ugu yartay dee xadiid nebiga ka ansaxay bay noqonaysaa qiraa'ada shaadka waxa weyaan waa xujo haddana waa qur-aan ba la odhanba waalcabdu addoonkii laa yukafir kuma kafaaro gudanaya bilmaal waayo addoonku waxba ma mulkiyo weeye sida muctamadkaa fi lmadhab xataa haddii uu sayidkiisu mulkisiiyo wain adina loo hawba idmaba asayidu iyo bal bisoomi soom ugu kafaaro gudanaya wamanka bacdu barhkii xurun yaa yukafiru wuxuu ku kafaaro gudanaya biliccaami iyo walkiswati duuna alcidqi ku kafaaro gudan maayo waayo hadduu xoreeyo qofka u xoreeyaa dee weli buu yeelanaya sooma isagiina isagaa bar addoonahoo wala ma yeelan karo walihada cidqi kuma kafaaro gudanay yidhaahdeen wallahu aclam waxka bilahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira